بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد darsigii nooga dambeeyey ayaa laba masalo ka baraarujinaya masalada koowaad markii ataxiyaadka loo fadhiisanayo ama madka koowaad ha ahaadee ama madka labaad ha ahaadee waxaa la dhahay farta waa la ishaaraya sooma waxay leedahay saddex kayfiyo ama saddex sifo kow in suulka iyo farta dheer lasu qabto ee xalaq lagu sameeyo ee farta yar iyo midda ku xigtona la laabo farta kalena musabaabadana la ishaaro waa hal sifo sooma sifada labaad in saddexda faraad farta yar iyo tanka xigto iyo farta dheer ayada dhammaantoodii la laabo suulkana ay dushoodii la saaro farta sabaabada keligeeda la ishaaro saddex in suulka iyo farta dhe farta sabaabada suulka madahiisii ama dhinac caaradiisii iyo dhinac kora kor ah iyo farta dheer hoosteed meesha kasoo baxayso lasu qabto inta kalena hor ay taagan tahay saddexdaas way tan hadda dambe aan sheegayno nebiga alayhi sala slam waxa wuxuu sameeyey aqada halaathan wa khamsiina nebigu wuxuu laabay konton iyo saddex aqada halaathan wa khamsiina maaga way konton iyo saddex kontan iyo saddex la yihahdaa marka tan oo faraha saddexda hoose dhammaantooda in la laabo oo suulka madaxiisa iyo farta sabaabada meesha kasoo baxayso lasu qabanaayo duleel yar loo bixinayo dhexdood gudaha ee ayaa la yidhaahdaa halaata wa khamsiin konton iyo saddex marka soo marayna waxaan umalaynaa inaan dhahay saddexda hoose maxaa tirada maaa carabta ayaa waxaa isticmaali jirtay istilaaxkaasi carabta ayaa samayn jirtay qofkii naf soo gato ama wax shay soo gato ee haddii la weydiiyo kam ishtarayta haadaa haddii la yidhaahdo kan shayga maxaa kusoo iibsatay ee wuxuu dhihi jiray intaani haddii sod konton iyo saddex kasoo bixiyey intaana dhide intaana kasoo bixiyay ee u dhihi jiray saddexda hoose marka maxaa dhahnay markii soo marayn hadda maxay ka dhigan yihiin saddexdii ha qaybta horena waxay ka dhigan yihiin suulka iyo fartan dhaxda ka duleesho iyo inta dheer hor soo u dheer maxay dhigantahay maxay u dhigantaan dhahnay kontonkii saas ma si ka bedelna dhahnay saas hadda dhahnay waa sax si kale in dhahnay umalaynayo saddexdan laaban saddexdii waay halaatha waay wa khamsiinana suulkii iyo fartii sabaabada lasu qabtay ayaa u yaqaanaa konton tiradan saan ah hee dabadeeda dheer tahay ee waxay u yaqaaneen konton farahan la laabay saddexdana saddexdii idan nebiga xadiidka markiu leeyahay oo laga sheegaayo caqada halaatha wa khamsiina saasaa laga wadaa mala fahmay taas midda kale tambiihka kale wuxuu yahay ducadii markii qofka salaada ka bax akrinayay allahuma anta salaam laga soo bilaabo markii aan maraynay meesha u dambe laa ilaaha ila allahu mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruuna mukhlisiina maxaa ayaa u celinay jamadu karusaalimkaas ayaa u sheegnay ayagoo u saaf yeelayn maan dhahnay mise annagoo u saaf yeelayno ayagaan dhahnay umalayha annaga waay annaga usaaf annagoo u saaf yeelayna waay walaa nacbudu ilaa iyaahu meeshaas ay la socotaa mukhlisiina haal aan ahay kuwa saaf u saaf yeelaayo lahu aladiina cibaada walow kariha alkaafiruuna antaas rabay ayb qaala musanif raximah llahu tacaala shan iyo toban waa tii u dambe salaadii inta waa dhammaatay oo adkaarteeda ayaa noo dambeysay laakiin shan iyo toban musanifku wuxuu kaga hadlayaa arrimaha ayadana muhiima qofka muslimka ah ama gabadha muslimada ah muhiim u ah salaado kale ah ayuu rabay inuu ka hadlo oo ku khatimo kitaab risaaladiisii shan iyo toban hal mar aa dulmarayna insha allah wayushracu waxaa loo sharciyeynayaa likulli muslimin qof kasta oo muslim ah iyo wa muslimatin gabarh kastoo muslimad ah an yusalliya inuu dukado qof kasta ayaa loo sunnaynayaa qabla duhri salaada duhur ka hor arbaca rakacaatin afar rakaco wa bacdahaa salaada duhur kadibna rakcatayni laba rakaco wa bacda almaqribi salaada maqrib kadibna rakcatayni laba rakacdo wa bacda alcishaai salaada cishaha kadibna rakcatayni laba rakaco wa qabla salaati alfajri salaada subax ka horna rakcatayni laba rakaco inuu dukado ayaa loo sharciyeynayaa qof kasta raga ha ahaado ama dumar ha ahaadaane waayahay aljamiicu dhammaan itnataa cashrata laba iyo toban waaye rakcatan min rakcatin ah laisku daray dhammaan intii lasoo sheegay maxay noqonayaan laba iyo toban rakaco laba iyo toban rakaco waay intaasi inuu dukado ayaa loo sharciyeynayaa wa haadihi tan taasoo alrakacaatu rakacooyinka ah tusamaa waxaa lagu magacaabayaa alrawaatiba raatibooyin ayaa lagu magacaabaya waa kuwa laisku ratibay oo la tartiibiyey salaad kastoo awalkeeda ama aakhirkeeda lagu tartiibiyey lagu ratibay rawaatib ayaa la yidhaahdaa saasaa loo yaqaana wa marka qof kasta in inuu oo intaasi ka faa'iidaystaa la rabaa maxaa yeelay cibaadooyinka sunnada ah waxay markii aakhare la tago la tago kab u yihiin kuwii faradka ah khalalkii iyo naqsigii ku soo galay ayaa lagu kabayaa marka faradkii iyo waajibaadkii aada gudanaysay sidaa daraaddeed sadaqada mar waxay leedahay mid farad ah iyo mid sunaa midda sunada maxaa lagu kabayaa midda faradka xajku wuxuu leeyahay mid farada iyo mid sunaa midka sunada maxaa lagu kabayaa midka faradka sidaas way salaada waxay leedahay mid farada mid sunaa midda sunada maxaa lagu kabayaa intii faradka naqsi soo galay waxaa laga yaabaa faradkani waajibkan sida ilaahay ugu talagalay inaad u gudun wayso naqsi kaa galo kaa galo naqsigaasi marka waxaa lagu kabayaa hee ciid nuqsaan faralka kaaga soo gaaray ayaa lagu kabayaa waa derbi derbi koraad waay waayahay marka dhammaan haddii laisku daro waxaa laisku yidhaahdaa uu dhahay rawaatib waay lianna nabiya muxuu u dukanaa qofka muslimka loo sharciyeeyey marka daliil uu raba inuu qof keeno lianna nabiya nabiga sala allahu alayhi waala alihi wasalama kaana huwa nabiga wuxuu ahaa yuxaafidu mid ilaalinaayo xifdinaayo ayuu ahaa calayhaa rawaatibtaasi calayhima ma idin qoran calayhaa qof u qoran tahay ma jira a haa haa lao calayhaa calayhaa ayaa shaqaynaysa calayhima waa dabaacada dabaacada in khata madbacia inuu yahay ayaa u dhowdahay maxaa damiir meesha mutano loo celinaya maba soo marinba calayhaa kaana liana nabiya nabiga sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yuxaafidu mid ilaalinayo calayhaa rawaatibtaas dusheed rawaatibtaasi oo laba-iyo tobanka ah dushooda mid ilaalinayo xifdinaya ayuu ahaa filxadari joogitaanka waqtigiisii joogitaanka waqtigiisii waay oo markii gurigiisii joogo intaan waa xifdin jiray nabiga alayhi salaatu salaam habeenkii in maalintii markii laisku daro wixii farad ah wixii sunna ah salaad u dukanayay ibnuqayim raxmatullahi aleyh u hogaarsanaya arbaciina rakaca afartan rakaca ma afartan salaadoode afartan salaadood dukan jiray afartan rakaca waay afartan ragcadood see ku dhacaysa afartan ragcadood yaa afartankaas ragcadood keeni doon keeni kara habeenkii maalintii kama tagi jirin asagoo oo gurigiisa joogo afartan rakac hayandeg afartan rakac noo keen bal habeenii maalin nabiga dukanaya ya istaag nebiga habeenkii iyo maalintii waxaa la imaan jiray gurigiis markii uu joogo afartan ragcadood to labaiyo toban ku hadda meeshan lagu sheegay waay haye labaiyo toban inta idhig waajibaadkan meegan ragcadood waay toddoba iyo toban ragcadood waaya toba toddoba iyo toban iyo laisku daray laba iyo toban meegaa isku yihiin toban iyo toban isku dar labaatan laba iyo toddoba isku dar labaatan iyo sagaal haye inta idhig waay haha salaatuleilka oo koob iyo toban ah waaya koob iyo toban haddii labaatan is sagaal iyo labaatan ku darto meega noqonaya afartanka intaas sidaasi ayaa markii gurigiisii joogo ayaa samayn jiray marna kama tagi jirin asigoo gurigiisii joogo waaya haddii duhurka labadiisi afarta hore laba maraha qaar ma dukunaynin laba ayaa dukun jiray layidhaahdo afartankii hagee ka imaanayaan haddana ayandeg salaatuleilka ayaa maha saddex iyo toban ay dukunaya laa haddana saas ma kusoo aroortay soo ma saddex iyo toban saddex iyo to labadii meesha laga laga jaray hadda hagee ka imaadeen hagee ka imaadeen haddana mar walbo hee intaasi afartankaas ayaa la imaan jiray ragcadood marka kan in qofku wixii tabartiisu dadaalo waa fiican tahay laakiin ana mashaakilkeena waa badan yahaye qof mar walbo intaasii la imaanaya waa yaryahay maano ama habeenkii waxa laga taga ama maalintii waxa laga taga faralka allaha badbaadiyo waay salaada faralka allaha badbaadiyo waay laakiin waxa la dadaalo insha allah liana nabiya nabiga sala allahu alayhi waala alihi wasalama kaana wuxuu ahaa yuxaafidu mid ilaalinayo calayhima rawaatibtaasi du caleyha rawaatibtaasi dusheeda bilcadari nagaashada dhexdeed waa markii gurigiisii joogo waa amaa fi safari safarka dhexdiisii fa kaana huwa nebigu wuxuu ahaa yatruku mid ka tagaayo haa rawaatibtaasi tan asaxsan ujeedahay humaa ma dhihin yatruku humaa ma dhihin tan haa uu dhahay tan asaxsan fa kaana huwa nebigu wuxuu ahaa yatruku mid ka tagaayo haa rawaatibtaas waa ka tegi jiray haddii uu safar u galo ilaa sunnata alfajri waalwatri ilaa sunnata alfijri fajri salaada subax sunnadeedii ma ahane labada raatibada salaada subax ka hor la dukanaayo ma ahane iyo wal witri witrka sunnadiisii ma ahane iyo wal watri labadaba waawga in la fatxiyo iyo in la kasriyo labada way banaan tahay walkasru afsaxu fainahu nebiga kaana wuxuu ahaa calayhi dushiisii asalaatu amaan iyo wasalaamu badbaada ha ahaatee yuxaafidu mid ilaalinaayo calayhimaa labadaas dushood labadee sunat fajri iyo sunat alwitri way markata mutanaadkan waa saxsanyahay haddii asagu safar uu aado raatibooyinka intii kale waa ka tagaaya ilaa laba shay maahane salaada subax labadeeda sunah sunnada ah horeeyaan iyo watarka maahan inta kale waa ka tagaa fainahu nebiga kaana wuxuu aha calayhi salaatu wasalaam yuxaafidu huwa nebiga mid ilaalinayo calayhimaa labadaasi sunno watarka si raajixaga waa sunno waayo culamada qaar waxay leeyihin waa waajib fainahu ina nabiya nebiga sala allahu alayh waali wasalama kaana wuxuu ahaa he calayhi salaatu wasalaam dhe yuxaafidu mid ilaalinaya calayhima labadaasi xadaran iyo wa safaran fainahu nebiga sal la alay slam kaana wuxuu ahaa fainahu nebiga kaana wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam yuxaafidu huwa nebiga mid ilaalinayo calayhimaa labadaasi sunno dushood xadaran iyo wa safaran labadaba markii gurigiisii joogo iyo markii oo gurigiis ka maqan yahay safar uu aado labadaba kama tagaynin hal marna lama haayo nebiga oo ka tagay salaatul sunna labadeedii ee salaatul fajri labadeedii sunno iyo watarka dukushadiisii ka tagay hal marna lama hayo ay dheh wal afdalu sida fadli badan an tusallaa waa in la dukado haadihi tan taasoo alrawaatibu raatibooyinka ah iyo walwitru witrka ah fi lbeyti guriga dhexdiisa raatibooyinkan iyo witrkan sida fadli badan waxaa waaye waa in lagu dukado guriga dhexdiisii gurigaagi meesha aada degan tahay hee in lagu dukado maxaa yeelay fain maya fain sallaa cilowa ama si kale fain sallaa dhe haddii uu dukudo dukudo qofkii haa salaadihii sunnada ahay a rawaatibtii a iyo watarkii fi lmasjidi masjidka hadi haddii uu ku dukadana falaa ba'sa dhib ma laha laakiin sida fadli badanna laga hadlayaa min xayu alafdaliya iyo min xayu alibaaha laba kale yihiin hadda banaanaansho haddii la yihahdo masjidka waa ku dukan karaa waa banaan tahay laakiin sida fadli badan guriga ayaa u fiican maxaa yeele guriga in salaadaha wax laga siiyo sunnada waa aadaa u fiican tahay a nebiga alayh salatu salaam taasuu tilmaamay oo guriga guriyaasha ha ka dhigin sida maqaabirta oo kale bal salaadiini qaar ka mid ah sidaa ku dukada allah baraka ayaa ku jirto guriga salaad lagu dukanaya baraka ayaa ku jirto waa ku barakoobaya mida labaadna ehelka guriga joogaan ilmaha iyo hooyadoodii iyo dadkaasi haddii aad guriga ku dukanayso aada salaadaad ayay arkayaan tacliima u tahay oo qaabka aad u dukanaysa fiirinayaan waa tacliima u tahay marna dhinacna tacliima ka tahay dhinacna baraka ayaa ku jirta salaada saa daraaddeeda marka guryaha in lagu dukado ayaa fadl badan masjidka in lagu dukadona waa bannaan tahay fa in sallaa musallihi haddii dukado ha rawaatibti iyo watarki fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ku dukado falaa baasa dhib ma laha waa bannaan tahay liqowli nabiya u daliila sala allahu alayhi wasalam inuu guriga ku fadli badan tahay afdalu salaati salaatan ugu fadli badan salaatu lmar-i qofkii salaadiisii waay oo fii beytii gurigiisii ku dukaday ila almaktuuba salaada faradka ah ma ahane salaada waajibka ah ma ahane salaadii waajibka xaggaa laga rabaa qofka ragga ah masjidka jamaacada masjidka waajiba ku tahay inuu imaado ilaa haddii ay daruuro kala jirto ma ahane acdaartii oo ridaysay jamaacada haddii jirta ma ahane ama dumarka salaada faradka inay masjidka ku dukadaan ayadana waa u banaan tahay jaa-is u tahay laakiin guryahood in ku dukadaan ayaa ayagana u fiican u fadl badan gurigeeda u asturan inay ku dukato gabadhana waayahay marka salaadahan hadda guriga lagu dukanaayo guryaha lagu ammaanay waxaa laga soo reeba salaadooyin oo loo sharciyeeyey sunno ah haddana jamaaco sida salaatul taraawiixi oo kale oo sunno waaye laakiin ayadoo sunno ay tahay culamadu waxay isku ijmaaceen inay ku fadlo badan tahay masaajidada iyo salaadaha kale oo caaridka ah maraha qaar ay imaanayaan sida salaatul istisqaa iyo salaatul kusuuf iyo wixii la midka ah salaatul janaaza kuwaasiina ayadana waa laga reebaa oo guriga in lagu dukado ma aha salaatul istisqaa hagga lagu dukadaa guryaha qofkaas gurigiis ma ku dukanaa jamaaco loo sharciyeeyo banaanka la aada salaatul kusuufna saas waa istisqaahna saas janaazana qofkaas gurigiis ma ku dukanaa maya ay jamaaco yaa loo sharciyey marka salaadooyinkii jamacada loo sharciyey ma ahaane salaad sunaa la dukanaya qofka dukanaya waxa u fadlo badan inuu gurigiisi ku dukado salaadaha faradkana waa waajib in ku dukado jamaacada masjidka waaya walmuxaafadatu haddaba ilaalin calaa haadihi tan la ilaalinayo taasoo arrakacaati rakacoodooyinkan ah min asbaabi dukhuuli ljannati ay ka mid tahay majeeda ilaalinta salaadahan hadda lasoo sheegay rawaatibtan la ilaaliyo waxay ka mid tahay asbaabtii jannada alle lagu galaayay jannada waxaa lagu galayaa asbaab soo maha sabab ayay ku noqonaysaa ilaahay raalla gelinayso marka ilaahay ku raalo noqdana horta jannada ilaahay ayaa fadligiis lagu galayaa camal lagu laguma galo laakiin camalku muxuu yahay sabab min asbaabi dukhuuli ljannati camal keligiis waxba ma geliyo laakiin ilaahay ayaa sabab ka dhigayaa a likulli shayin sabab shay kastoo sabab uu leeyahay saa daraaddeed marka sabab ay noqonayaan qofkii intaani daa'imo waxaa loo rajaynayaa in ilaahay jannadiisii galaayo haddii wax kale burinaayo aan la imaanin walmuxaafadatu ilaalin calaa haadihi tan dusheeda la ilaaliyo taasoo arakacaati rakacadooyinkan ah min asbaabi dukhuuli ljannati jannada galitaankeeda asbaabtoodii ayay ka mid yihiin liqowli nebiy aw daliila sala allahu alayh waali wasalam man sallaa qofkii dukado ithnatay cashrata laba iyo toban rakcatan min rakcatin hee fii yowmihi maalintiisii dhexdeeda dukudo iyo wa leylatihi habeenkiisiiba tadawucan ayadoo sunno ah bana allaahu ilaahay wuxuu u dhisayaa lahu mankaasi beytan guri ayaa filjannati uga dhisayaa jannada alleh oo sidii ay tahayba xaqiiqadeeda allah mahaane cid kale aan garan karin fiiha maa laa caynun ra'ad walaa udunun samica samicad walaa khatara calaa qalbi basharin ilaahay rasuulkiisii ku tilmaamay allah ku tilmaamay dilqudus u ahaa hee wax il weligeed aan arkin dhegna weligeeda aan maqlin bani aadan qalbigiisina weligeeda aan kusoo dhicin ayaa jannada ku jira allah ilaahay u diyaari acdaadta licibaadihi asaalixiina wallah saalixiinta dadka intan la imaanayaan ka mid ah raatibooyinka dadka saalixiinta la imaanayaan jannadaasi aa dhexdeed ay ilaahay w ugu dhisaya guri gurigi annaga lanagu fahamsiina maahane guri weligeena aan aragnay ma aha weligeena isagoo kale qalbigeen kusoo dhacay ma aha weligeeda isagoo kale aan maqlnay maaha laakiin tusaale ayaa lagu tusiinayaa bis guri haddaad dhahdo waa waa waa garanaysaa soomaali magac ayaa guri ku yahay maahane guryaasha adduunya wuu ka duwan yahay yaa dhisaay rabbulcaalamiina jala wacala ilaahay dhisaa guryaalka adduunkani meel kale iska dhaafay magaalada muqdisho haddaad tagto gurigii guryaasha ugu fiican ugu dheer ugu dhaladhala ah ugu fiican ugu khatarsan haddii wax walba ku dhex jiraan hadda aad hee furihiis in lagu siiyo guriga waa kaan maalin walba hal guri noocana leedahay lagu dhaho faraxagaada intee gaara waxa kale ma rabo kan la ii daadhahay sooma kan lay horta iga bixin mar dambe anaas kale kan ma leeyahay horta kan bes wax kale ma rabtid way adduunyada saasaba iska dhaafa meelka laakiin janna hadii la yidhahdo oo haddana yaa dhisa allah wax lagu dhisaayana waxaan adduunye ma ahan nuuryadan iyo bulkeetigan waxaa ma ahaya wa ka duwan ilaahay yaqaan oo dahab jawhar ah ilaahay yaqaana subxana wa tacaala ha lagu dhisaa maalin walba way haddana fiiriya habeen kasto habeenkii maalinta intaa ma la timaadee ma la timaadee hal guri bari iyo habeenkeeda hal guri sanadkii masaa guri waay a kontan iyo toddobaatan iyo lixdan iyo ama siddeetan sano haddaad gaarto weligaad wadi jirtay imasaa guri lagu dhisaa oo intaan ku heshay inta kalena he waa ka badan yihiin soo ma waxaas adaas kale laakiin in lala imaado la daa'imo ayaa culus haddaad ardo shay kastoo fadili dheeryaa la siiyo in lala imaado ayaa culays ku jira haddana ilaa qof ilahay waafaji mahane gurigaasaa la helaa intaana lagu helaa waan rawaa waxaa wariyay hadiidka muslimin ayaa wariyay fi saxiixu ku wariyay wain sallaa musallihi haddii uu dukudo arbacan afar ragcadood qabla alcasri asar ka hor afar rakac asar ka hor afar ragcadood asar ka hor la dukanayo raatiba maaha laakiin waa fadiilo gaar ah kusoo aroortay raxima allaahu imra'an sallaa arbacan qabla alcasri ow kamaa qaala alayhi salaatu salaam ilaahay ha u naxariisto qof dukuday salaada duhu asar ka hor afar ragcadood dukuday allah ha u naxariisto yaa dhahay ducdaasi nabigeena alayhi salatu salaam waa fadlo badan tahay marka bayna kulli adaanayni salaaho ama laba ha ka dhig ama afar ka dhig laba aadan dhexdoodii aqamkii aadan dhexdood mar walbo salaada ku jirta waayahay xilligaasaa mashquul nagu soo ururaba anaga meeshii fadaail sheegayba yaa mashquulkeena soo gala marba wain sallaa haddii uu dukudo musallihii arbacan afar qabla alcasri asar salaada casar ka hor dukudo wasanatayni labana qabla salaati lmaqribi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi liman shaa liman shaa allah salaada maqribka ka hor laba rakcadood idan waa sunno raatibo maaha laakiin waa suno kale meesha kusoo aroortay wahnatayni laba dukudo qabla salaati lmaqribi maqribka salaadiisi ka hor wahnatayni labana qabla salaati alcishaai cisha salaadeeda ka hor waay aydan idan fadl gaar a kusoo aroortay salaada cishaha ka hor waay intii aan la dukunin ayaa idan laba rakacdood ayaa ku jirta haddina qofki haddii dukado masallihii dukado waay ayadana axaadiis waxay ku soo arooray sugan hee intaas haddii uu sameeyo faxasanun waa fiican tahay maxaa yeelay liannahu nebiga liannahu shani ah qad saxa waxa ansahay can nabi qad saxa liannahu dukashadaasi maya liannahu shani adhe qad saxa waxa ka ansahay can nabi nebiga xaggiisa sala ly slama ma shay ayaa ka ansahay yadullu waa maaga dusinayo calaa dalika madkuurkaas kudushiisi oo lasoo sheegay salaada waay salaadahaasi nebiga xadiidkoodii waa ka ansaxay maqrib casar hortiis afar in la dukado maqrib hortiisii laba in la dukado salaada cisho ka hor laba ragcadood in la dukado hee waa nebiga ka sugan tahay adlideeda waay waana saxiix wain sallaa haddii dukado musallihii arbacan afar bacda duhri duhur gadaashiisii hadday waxa soo maray duhur gadaashiis labaday ahaayeen soo maha afar ka hor iyo laba kadib ay ahaayeen haddii afar laga dhiga haddana ka warran wakana wain sallaa huwa qofkii dukanaya haddii uu dukado arbacan afar rakacdood bacda duhri duhurka salaadiisa kadib wa arbacan afar rakacdood qablaha qabla salaati duhri ku dukado faxasanun ayadana waa fiican tahay afar ka hor iyo afar kadib wa laakiin nebiga mar walba waxaa daa- wuxuu daa'imayay labada ka hor iyo labada kadib afarta horna waa u badnaa afarta kadibna marmar raatooyinkan ayaa dhammaantood qaarkood muakad iyo hayru muakad u qaybsamayaan qaar waa muakad qaarna hayru muakad muakad maxaa laga wadaa sunno la adkeeya mar wel marba nabiga aan ka- ka tagin isagoo muqiim ah iyo hee muakad al lahaa qaarna mar waa- isagoo muqiima mar mar waa ka tagay hayru muakada la yihahdaa saas ay u qaybsamaan marka waayahay marka kuwa oo hadda duhur labadiisii ka dambe rag- a- afar laba ka dambe hor waa soo marnay waa muakad ay ahaan laakiin labadan dambe gadaal laga daray afar laga dhigayo labada dambe muakad mahana hayr muakad waayo mar mar waa samayn jiray mar waa ka tegi jiray saasa laga wada faxasano maxaa tusina marka liqowli nabiga hadalkiisa tusina sala allahu alayh waalihi wasalam man xaafada qofkii ilaaliyo calaa arbacin afar dushood ee calaa arbaci calaa arbaci rakacaatin afar rakacdood dushood qabla duhri salaada duhur ka hor ahaadeen iyo wa arbacin afar oo bacdahaa salaada duhur gadaasheed ahaadeen qofkii hifdiyo xaramahu llahu ilaahay qofkaas wuxuu ka xarimaya uu ka xarimay dheh tacaala sareeye cala annaari naar galitankeed waa ka xaaraansantay naar galitaankeed waa ka xaaraansan tahay markii la yidhaahdo laba macno ayaa ku jirto galitaankeed waa ka xaaraansan naar waa ka xaaraansan tahay markii la yidhahdo laba macno ay ku jirto kow horta haddii asaga ahlu tawxiid ahaa waxyaabo kale naar loo mutaysanaayo haddii la imaaday wixii bay shirka eh, ka hooseeyo xaggee ku jiraan taata mashii'at illaahi haddii uu doono ilaahay waa uu cadaabayaa haddii uu doonana wuu cafinayaa haddii ay noqoto marka in loo cadaabo hee ninkii rawaatibtan la imaan jiray cadaabkaasi markii loo cadaabo wixii dembi asaga soo galay intii u dhiganto ee naar waa ka ka xaaraamsan tahay inuu weligiisa ku jiro oo waa laga bixina waay taxriimkaani markii uu galo kadib waay markii ogolo kadib waa ka xaaraansan tahay maxaa laga wadaa inuu ku waaro weligiis ku jiro waa ka xaaraansan tahay oo waa laga soo saara waay waa macno macno labaad waa ka xaaraansan tahay ee marba ma galaayo waay ninkaas marba naarta waa ma galaayo waa ka xaaraansan tahay ama uu gala oo inuu weligiis ku jiro ayaa ka xaaraansan tahay labadaas way mar walba qof muwaxida naarta hee kuma waaro sidaas way waa ka xaaraansan tahay marka labadaas maxay leedahay rawaa wax wariyay hadiidka albu alimaamu axmed imaam axmed ayaa wariyey wa ahlu sunani ahlu sunanna way wariyeen biisnaadin sanad ay ku wariyeen sanadkaasoo saxiixna can ummi xabiibata umu xabiiba xaggeeda ka sugnaaday radia ay ka wariyeen dhe radia allahu canha ilahay ku raal- ha ku raala noqdee umu xabiiba dadkan markaan maqlay bay dhahay umu xabiiba weligay kama taqin weligay dadkan siaan u maqlay kama taqin ay dhahay. walmacnaa macnaha waxaa waaye anahu ana almusalii qofkii mus xadiidka macnihiisa macnaha walmacnaa macnaha xadiidka waxaa waaye anahu ana almusalii kii dukanaya yaziidu wuxuu ku darayaa calaa sunnati sunnadii alraatibati raatibad ahayday rakcatayn uu ku daraa bacda duhri kadib laba rakac ku daraa raatibada ee duhur afurtiis afar ay ahaan gadaashiis laba ay ahaan soo maha labadii ka dambeysay wuxuu ku daraa laba kale waa maxaa yeelay lianna sunnata sunnada araatibata raatibada ah arbacun afar way qablahaa horteedii wa tintaanin laba way bacdahaa gadaasheedii fain zaada marka haddii musallihii ziyaadiyo tintayni labo bacdahaa salaada duhur kadib xasala waxaa usoo hasalaya maa wixii dukira lasoo sheegay ama lagu sheegay fii xadiidi umi xabiibata radia allahu canha oo ah jannada galitaankeedii wallaahu alla ayaa waliyu tawfiiqi waafajinta weligeedii ah ilaahay ayaa tawfiiqda waafajinaya saxiix wa waxaan in la sameeyo maxay u baahan yihiin tawfiiq ale soo maha a laba-iyo toban rakacdood ama ka badan hee in lala imaado oo intaasi maalintii habeenkii lala imaado haddana faraa-ishiina ay dheer ay dheeray ka tahay maalin walbana guri lagu dhiso jannada ilaahay dhexdeeda guri lagugu dhiso qofkii daa'imo ilaa ka dhimanaya la imaado tawfiiq alla waaye ilaahay ayaa waafajinta in la weydiisto waay saas ula jeeda wallaahu ilaahay ayaa waliyu tawfiiqi ahaaday waafajinta weligeedii wasala allahu allaha amaano wasalama allaha badbaadiyo calaa nabiyina nabigeena dushiisii muxamedin ahaa ibni cabdillaahi cabdillaahi wiilkiisii ahaa wa calaa aalihi aalkiisii dushooda hallaha ammaano iyo wa asxaabi asxaabadiisii iyo wa atbaacihii dadkii raacay ku raacay biihsaanin wanaag ilaa yowmi iddiini jaaziintii maalinteed ilaa laga gaaro oo aakhira الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ومفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن باز ابن عبد الله بن باز نص الكتاب مأخوذ على سوقته من الموقع من الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى ماشي كل هي انترنت كل هي موقع جيس على سوقته لقى صوت تجيب له الحمد لله على نعمتي تتم الصالحة إلهي ayaa noo suurtageliyey risaaladii koobnayday inaan ka faa-iideysano muddadii kooban khamiista ilahay waxaan weydiisanaynaa in wixii aan ku gefnay naga dhaafo musanifkana miisaanka xasanaadkiisii ugu daro wixii aan saxnayn ilaahay naga ajarsiiyo dadkii ku intifaacay adduunya aakhiraba ilahay naga dhigo wabilahi towfiiq